waxa uu kordhiyey wain sallaa haba tukado oo wasaama ha soomo oo wazacama ha sheegto annahu muslim muslim dhaba inuu yahay ha sheegtabe nifaaq baa ku jira bimacnaa qofka waxa caynkaasiyo samaynaya saddexdan waxa weeyaan sifaba waxaa laga helay abnaa'u yacquub nebi yacquub carruurtiisa qadiyadii ku saabsanayd nebi yuusuf calayhi salaatu wasalaam way hadleenoo way warrameenoo warbeena u sheegeen yay baa cunay bay yidhaahdeen waxaanay u ballan qaadeen inay inankaasi ilaalinayaan oo isagoo badqaba ay keenayaan taana waa buriyeen waanuu aaminay aabbahood oo yuusuf buu ku aaminay aaminitaanka noocaasina waa khiyaameeyeen haddana iyadoo sidaasi ilaahay subxaana wa tacaala gaalo kumuu sheegin inay yihiin taasi markaa waxay tusinaysaa nifaaqa camaliga inaanu kufr iyo gaalnimo ahayn laakiin de waa dembi weyn wa can cabdillaahi bni camrin radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay wuxuu yihi arbacun afar man kuna fiihi qofka ay ku sugan yihiin kaana wuxuu ahaaday munaafiqan munaafiqoo khaalisan badhax tiran nifaaq camaliya bimacna waman kaanat fiihi qofka ay ku sugan tahay khaslatun gobol oo minhunna afartaa ka midi kaanat fiihi kaa waxaa ku sugan khaslatun gobol oo min annifaaq gobolladii nifaaqa ka mida xataa yadacaha ilaa uu iskaga tegaayo sifadaasi ida tumina khaan haddii la aamino wuu khiyaamaynayaa dadkii aaminay oo haddii diin lagu aamino dadkii waa khiyaamaynayaa oo sidii xaqa uu ahaa u sheegi maayo waxaa laga yaabaa inuu xaqii wax ka reebreebo ama si kaleba xaqii uu ugu sheego waxaan xaq ahayn xaqii ugu tilmaamo waa nifaaq taasi adduunyadii lagu aaminayna waa khiyaamaynaya waana aada iyo aad baana khiyaamadaasi u fara badan tahay waa nooc nifaaqa ka mida wa idaa xaddata kadaba haddii uu warramo ama uu sheekeeyana been ayuu sheegaya hadiyo jeeraalana waxaa kalifa waxyaabaa kalifa waxaa ka mid a in been lo la sheego marka la warramayo ama la sheekaynayo in la doono dadka in laga qusliyo rasuulkuna wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam waylun uma waylun uma waylun liladii yakdib liyudxika annaas waxaa hoogiyo halaagu u sugnaaday oo u sugnaado u sugnaaday qofka been sheegaya si dadka waxa weeyaan uu uga qusliyo oo la idhahda hebel khabar wuxuu keenay war diiran buu keenay waidaa caahadana qadar cid hadduu la ballamana ballankaasi waa burinaya oo kasoo bux kasoo bixi maayo maalinta qiyaamana calam baa loo taagaya qofka caynkaasiya yunsabu likulli qaadirin liwaaun yowma alqiyaama cinda istihi yuqaalu lahu hadihi qadratu fulaan ibni fulaan calan dheer baa laga taagayaa maalinta qiyaame si khalaa'iqda dhexooda loogu fadeexadeeyo halkaa dabadaa laga taagayaa buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaana lagu odhanayaa tani waa ballanburintii aad ku ballanburisay hebel hebel wa idaa khaasamana fajar hadduu doodana xuduuddii sharciga ahayd buu ka baxayaa oo hadduu cid la doodo cid arrin ay isku qabtaan ama arrin diiniyad ha noqote ama arrin adduunye ha noqotee xuduuddii sharciga ahayd buu ka baxaya beenuu sheego iyo waxa weeyaan saas oo kale markhaati beenaale uu raadiyo in saas oo kale uu xaq aanu lahayn uu sheegto ciddii ay arrinta isku hayeen inuu ku aflagaadoodo hadihi kullahaa nifaaqa ayay ka mid tahay rawahu lbukhaari wa muslim wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi man maata qofka dhinto walam yaqzu aan duulin oo gaalada aan ku duulin walam yuxadid bihi nafsahu duulimaadkaana naftiisa aan ugu sheekayn maata wuu dhintay calaa shucbatin isagoo gobol ku dul sugan min nifaaq nifaaqa ka mid a rawaahu muslim markaa qofka muslimka waxaa loo baahan yahay in arrintaasi ay noqoto arrin qalbigiisa ku jirta gaalada inay tahay in lagu duulo marka awood loo helo oo isaguna waa inuu tamaniyu jeclaysanaya arrinka noocaasi oo diyaar u yahay dadka muslimiinta ahi shucbada nifaaqa qaybihiisa ka mid a in badanoo ka midii maanta waa ku sifaysan yihin oo uguma jirtaba jadwal camalka in gaalada marun lagu duulo waxaaba u arkaanba inay tahay arrin dhammaatay oo waqtigii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo khulafadii ka dambaysay uun ku eekayd rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam alhijratu waljihaadu maadiyaan ilaa qiyaami saaca hijiradu waa dhulka gaalada in laga qaxo iyo jihaadkuba waa soconayaan ilaa qiyaamuhu waxa weeyaan u dhacay istaagi maayaan waxa weyaan labadaas xataa waxa weeyaan aakhir fia kooxda u dambayso muslimiinta ka midii ay dagaalamaan ay la dagaalamaan yuhuudda iyo waman macahum taxta qiyaadati ciisa ibni maryam calayhi salaatu wasalaam iyadoo uu hogaaminayo ciisa qaala alimaam ibn mubaarak wuxu uhi waa cabdullaahi ibn mubaarak axadu ruwaati hada alxadiid oo ka mida ragga xadiidka wariyay cinda hada alxadiid wuxuu yihi kamaa cinda muslim fa naraa waxaanu arkaynay ana dalika kana calaa cahdi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam qultu waxaan uhi sheekhu wa haada nawcu noocan isaga min anifaaqi ka mida oo anifaaqa camaliga oo sifaadkaasi ah laa yukriju ka saari maayo saaxibahu qofka ku sifooba min alislaam walaakin hase yeeshee tajibu tawbatu minhu in laga toobad keena ayaa waajiba oo dee waa dembi weyn wuxuu ihi intaa kadib sheekhu mulakhasu nifaaq munaafiqiinta sifaadkooda ilaahay ba subxaana wa tacaala aada iyo aad qur-aanka ugu sheegay gaar ahaan suuratu lfaadix suuradda fadeexadaysa munaafiqiinta oo waxa weeya suuratu baraa ama suuratu tawba suuraddaa markaa bal ha la akriyo si loo ogaado sifaadka munaafiqiinta oo la ysaga ilaaliyo waxaanuu tilmaamay sheikhu lislaam raximah llah nifaaqu inuu qaybsamo laftiisu laba qaybood macnaa nifaaqaasi gaalnimada ah ee qofkii gaalnimo u qarsanayo iyo qofkii oo muslima laakiin islaamkiisu aad iyo aada daciif uu yahay oo nooc nifaaqa ka mida baa ku jira haddii ilaahay uu waafajiyo cid wanaagsan oo islaamkiisa usii xoogaysana xagga islaamnimadu u badanaya haddii ciddaasi aanay la kulmin ee cid kale oo shubahaad iyo shaki ku furta ay ishelaanna xaggii gaalnimadu u badanaya waana sida ilaahay subxaana wa tacala uhi qaalat ilacraabu aamana qul lam tu'minuu walaakin quluu aslamna acraabtaasoo kale dadka reer miyiga ilahay aaddaa ku sheegay muslimiin bay ahan fi daahir laakiin islaam daciifay lahaayeen wuxuu uhi sheekhu mulakhasu nifaaq nifaaqa soo ururintiisa macnaa hadalkii dheeraa sheekhu inoo taxay uu soo ururinayaa iminka annifaaqu waa qismaan ictiqaadiyun mid caqiidada gala iyo camaliyun mid camalka gala wain shi'ta haddaad doontana faqul waxaa odhan doontaa akbaru mid weyn nifaaq weyn oo kaa caqiidada gala iyo asqaru mid yar oo bimacnaa isagoo gaalnimo aan ahayn oo camalka gala wain shi'ta haddaad doontana faqul dheh mukhrijun min almilla mid diinta lagaga baxo qofka diinta ka saaraya waa nifaaqa weyne ictiqaadiga iyo hayru mukhrij min almilla mid aan qofka millada ka saarahayn oo waa nifaaqa camaliga ah wain shi'ta haddaad doontana faqul waxaad tidhaahdaa nifaaqu lkufri nifaaqii gaalnimada oo nifaaqa qofka caqiidada ka galaa iyo nifaaqu lcamal nifaaqii camalka gelayay faama anifaaqu lictiqaadiyu miyaa nifaaqa caqiidada gala wahuwa isagoo alakbaru waa ka weyne wahuwa isagoo almukhriju min almilla waa ka qofka diinta ka saaraye wahuwa isagu nifaaqu lkufri waa nifaaqii gaalnimada keensanaye fahuwa isagu an yudhira waa inuu muujiyo saaxibuhu qofka ku sifaysanaa alislaam islaamnimo wayubtina alkufra gaalnimana uu qarsado wa ama anifaaqu lcamaliyu miya nifaaqa camalka gala wahuwa isagoo alasqaru waa ka yare marka kaa kale loo eegu yari laakiin sidiisa uma yaro waa dembi weyn wa huwa isagu hayru mukri mukhrijin waa midaan ka saarahayn qofka min almillati fa huwa isagu aqsaamun waa qaybo kahiiratun fara badan minhaa waxaa ka mida idaa xadatha kadab marka uu sheekeeyo inuu been sheego waa nifaaq camaliya wa idaa wacada akhlafa hadduu wax iyo boohana u idha waxaasaan bixinayaana wixii bixin maayo ida tumina khan haddii la aaminana waxbuu khiyaamaynayaa idaa caahada qadar hadduu cidla ballamana ballankaasi wuu baajinaya idaa khaasama fajara haddii waxa weeyaan uu doodana doodaasi waxay ku kalifaysaa xuduuddii sharciga inuu ka gudbo man maata qofka dhinto walam yaqzu aan duulin gaalada aan ku duulin walam yuxadid bihi nafsahu naftiisana aan ugu sheekayn maata wuxuu ku dhintay kaasina calaa shucbatin min nifaaq gobol nifaaqa ka mid a marka sifaadkaasi iyo kuwo kaloo lamid ah cidda ku sifowda ayaa waxa weeya nifaaqooda u noqonaya nifaaq camaliya camala ka galay almunaafiquuna kuwa munaafiqiinta ay qismaani waa laba qaybood munaafiqun khaalis munaafiq badax tiran oo nifaaq uu kor iyo hoos maray iyo munaafiqun mid munaafiqoo fiihi shucbatun gobol uu ku sugan yahay min anifaaq gobolladii nifaaqa ka midi macnaa sifo sifaadkii nifaaqa ka mida ayuu leeyahy laakiin waxa weeyaan nifaaq isugumuu bixin waxaad ka egtaa bu uhi sheekhu kutubta madaarij saalikiin iyo ikaahat lahfan oo ibnuqayim uu leeyahy sifat lmunaafiq alfiryaabi qaala aqsaamu sunnati khamsatun sunnada qaybaheedu waa shan buu yihi halkana sheekhu sunnada luqa ahaan waxaa la yidhaahdaa waa dariiqada waddada ayaa sunno la yidhaahdaa ama ha wanaagsanaato ama ha xumaatee sharci ahaana sunnada waxaa looga jeedaa waa dariiqadii rasuulkaa looga jeeda calayhi salaatu wasalaam waddadii rasuulku uu maray ayaa looga jeedaa sunnadu markaa shan bay u qaybsantaa buu yihi sheekhu marka iyada lafteeda la eego sunnatun ictiqaadiya sunno waxa weeyaan xagga caqiidada la xidhiidha oo shay in la ictiqaadaa ay sunno tahay dariiqadii rasuulka ay tahay sunnada ha u fahmin intan fuqahadu ay sheegaan oo ah wixii aan waajib ahayne mustaxab ah taa loogama jeeda iminka sunnada waxaa looga jeedaa dariiqadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ama ha ahaato waxa weeyaan shay waajiba ama shay sunno ha noqoto ama xaaraam laga taga ha noqoto ama makruh laga taga ha noqoto ama shay caqiido la aamina ha noqoto sunnada loogama jeedo tan fuqahadee sunno iyo waajib ay leeyihiin ta labaad waa sunnatun qawliya sunno hadalah iyo sunnatun ficliya sunno ficila iyo sunna taqriiriya sunno waxa weeyaan rasuulka wax agtiisa lagu sameeyey oo uu oggolaado aanu diidina iyo sunnatun tarkiya sunno xagga tegitaanka la xidhiidha oo rasuulku wixii uu ka tegee diin ahaan uuga tegee haddaba fama ctaqadahu wuxuu rasul fama ctaqadahu wuxuu aamino rasuulu llahi sala allahu alay wasalam ee uu ictiqaaday ictiqadnaahu innaguna waa ictiqaadaynaa oo ile waa sunnadiisi waa kaga dayanaynaa wixii aanu ictiqaadina ictiqaadi mayno maa qaalahu rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulku wuxuu yidhaahdana ee diin ahaan uu ula jeedana qulnaahu waa odhanaynaa innaguna inagoo kaga dayana rasuulka maa facalahu rasuulu llahi sala allahu alayhi wala alih wasalam rasuulku wuxuu sameeyana ee uu sameeyo tacabud iyo ilahay inuu ugu dhowaadana facalnaahu waa samaynaynaa maa aqarahu rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulku wixii aanu inkirin ee aanu diidinna ee uu iqraar ku sameeyana aqrarnaahu inaguna waa qirina waa ogolaanayna bimacna maa tarakahu rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu ka tagana taraknaahu waynu ka tagaynaa oo wixii rasuulku aanu ilaahay ku caabudin ilaahay ku caabudi mayno sidii aanu rasuulka ilaahay u caabudin u caabudi mayno waayo rasuulaa ka tegay soo maaha muxuu uga tegay rasuulku waa inaanu mashruuc ahayn rasuulka ka tegistaa waa inaynu kaga dayanno oo rasuulka ficilka iyo deynta labada waa lagaga dayanaya wuxuu sameeyeyna waa lagaga dayanaya ee diiniyan u sameeyey wuxuu ka tegeyna ee diin loo ictibaaray dadku diin ay moodayaanna waa laga tegaya wuxuu ka tegay marka le in umuurta adduunyada looma jeedo wixii diinee la rabay ilaahay in loogu dhowaado ee rasuulku uu ka tegay ilaahay aanu ugu dhowaan dee waa ka tegaynaa aniguna ilahay ugu dhowaan mayno waayo hadduu khayr yahay wuu inooga horrayn laha rasuulku calayhi salaatu wasalaam bidac oo dhammina taasee ku baxaya ama mawlid la dhiga ha noqoto rasuulku ma ka tegay unbaa ka hor taalla hadduu khayr yahay muxuu samayn waayo waxaa lagu leeyahay horta mawlidkanaad sheegaysaa ama khayr ba iyo ixtifaalkan iyo xafladahan iyo isra walmicraaj iyo waxaanaad dhigaysa o dhami ma khayr ba mise khayr maaha hadduu qofku idhahdo waa khayr waxaa leeyahay khayrkaa rasuulku ma sameeyey hadduu yidhahdo rasuulku alayh salatu wasalaam uu sameeyey halkay ku taalla in rasuulku sameeyey waa la ysku waafaqsan yihi mid samaynaya mid kaleba inaanu rasuulku samayn la yskuma khilaafsano o la yskuma haystaba ninka odhanay rasuulkaa mawlid dhigay arki maysa ama abubakr baa dhiga ama cumar ama cuثmaan ama cali ha rasuulku muu samayn soo maaha oo hadduu khayr yahay muxuu rasuulku u samayn waayo ma khayr baad adigu rasuulka markaa uga dheeraysa miyaa hadduu idhaa ha khayr rasuulku uu ka gaabiyey baan anigu u dheereeyey waa nin xaalkiisu caddaaday ninkaas haddii kale da waxaa la leeyahay mar haddaanu rasuulka khayr uga dheeraynahayn e halkaa waxaa ka cad waxa inaanu khayr ahayna iska da oo khayr kale iyo wanaag kale waxa weeya raadso qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu ihi qul waxaad tidhaahdaa in kuntum haddaad tihiin tuxibuuna allaha ilahay inaad jeceshihiin maxabbadaasi camal iyo shaqo u rogo oo fattabicuunii iraaca anigoo nebi maxameda yuxbibkum ullah ilaahay baa idin jeclaan markaad iraacdaan oo caqiidada igu raaca oo qowlka igu raaca oo ficilka igu raaca oo ka tegista iyo tarkiga igu raaca ilaahay baa idin jeclaan doona markaas oo wayakfir lakum idiin dhaafi doona dunuubakum dembigiin marka waxaa dembi dhaaf lagu helayo maxabada ilahay waa rasuulka la raaco lagu daydo haddii rasuulka la raaci waayona jacaylka ilaahay baa laga fogaanaya dembi dhaafna la heli maayo wallahu ilaahayna gafuuru raxiim waa mid dembiga dhaafo addoomihiisana u naxariista qul waxaad tidhaahdaa atiicu llah waar ilaahay adeeco ka amar qaata war rasuula rasuulkana adeeca daacada rasuulka la adeecaana waa daaco la adeecay ilaahay subxaana wa tacaala fain tawallow hadday jeestaan oo yidhahdaan anagu ilaahayna adeeci mayno rasuulkana adeeci mayno mana rumaysnin ay yidhaahdaan faina allaha ilaahay laa yuxibu ma jecla alkaafiriin kuwa gaalooba ilahay ma jecla waa necebi ilaahay waana u cadhoonaya wax ilaahay nacay u cadhooday adiguna ha jeclaani haddii kale adigana cadhada ilaahay baa kugu dhici doonta wa qaala tacaala ilaahay wuxuu uhi laqad kaana lakum waxaa idinku sugnaa fii rasuuli illah rasuulka ilaahay uswatun xasana ku dayasho wanaagsan cid lagu daydo rasuulkaa wanaagsan ku dayashana waxaa u wanaagsan ta rasuulka lagu daydo calayhi salaatu wasalaam ku dayashana waxaa u xun lagu daydo cid rasuulka khilaaftay calayhi salaatu wasalaam laga bilaabo gaalo ilaa laga gaadhsiinayo dadka fasaqada ee muslimiinta iyo ahlulbidaca dadka bidaca iyo muxdathaadka la soo darriyey wa qaala tacaala ilaahay wuxuu uhi wamaa aataakum arasuulu rasuulku waxa uu idin siiyo fakhuduuhu qaata wamaa nahaakum canhu wuxuu idinka reebana fantahu ka reebtoonaada waataquu llah waar ilaahay ka dhowrsada macanaa ilaahay ma wuxuu idin meeshuu idin amray yaa laydinka waaye meeshuu ilaahay idin diidana yaan laydinku arki taqwada macnaheedu waa ta anlaa yaraaka allahu xaytu nahaak wa an laa yafqadaka xaytu amarak ilaahay inaan waxa weeyaan kugu arag meeshuu kuu diiday aanu kaana waayin meeshuu ilaahay subxana wa tacaala ku amray ina allaha ilaahay shadiid lciqaab ciqaabkiisu waa miduu daran yahay wadaad rasuulka ka amar qaada weydaan ciqaab adag baydun la kulmi adduunyadu idinku dhici doonaa sida qisooyinka iyo axaadiistii hore inoo soo martayba in ciqaabka adduunka loo soo dedejiyay dad fara badan oo rasuulka khilaafay calayhi salaatu wasalaam aakhirana qofka rasuulka khilaafay ciqaabkaasi adag ayaa loo ballan qaadaya marka ayadduna waa caam wax kastoo rasuulku uu idin siiyo diina qaata baa la leeyahy akal reebreebina tanaa yar iyo tanaa weyn iyo tan waa la iska dayn karaa oo dhanina wuxuu idinka reebana ha yaryaraysanina dhammaantii waxa weeyaan iskaga fogaada halkaa markuu sheekhu sunada kaga baxay halkaa wuxuu galay cibaada wuxu uhi tacriif alcibaada cibaadada sunadeeda maxaa cibaada horta ba la yidhaahdaa waxaynu soo lahayn ilaa kitaabka awalkiisii ilaahay cibaadada ha loo barax tiro oo kelidii ha la caabudo maxaa haddaba cibaado ah waxaynu odhan karnaa cibaadadu waxa weeye haddaynu doonno inaynu si fiican waxa weeyaan ufahanno wax kastoo ilaahay subxaana wa tacaala uu ina faray ama waajib haynagaga dhiga ama sunna haynooga dhigay waa cibaado wax kastoo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ina faray ama waajib ha ahaado ama sunna ahaade waa cibaado si kale haddaynu udhigna waxaan odhan karnaa cibaadadu waxa weeyaan sida sheekhu yidhi ismun waa magac oo jaamicun kulminaya likulli maa shay dhammaantii oo yuxibuhu allahu ilaahay uu jecel yahay wa yardaahu raalli uu ka yahay wa min alaqwaali hadalladii ah iyo walacmaali ficiladii la sameynayey ah aldaahirati tii muuqatay ah ee xubnaha sare laga samaynayey iyo walbaatina tii qarsoonaydee laga samaynayay qalbiga sidaasuu sheikhu lislaam raximahullah cibaada ku tacriifiyey macnaa tani waa tacriif ama waa sumad la suntay afraaddii cibaadada midhaheedii horta waa magac kulminaya wax kastoo ilaahay jeceliyo ilaahay raalli u ka yihi oo hadala ama ficila muuqdo qarsoon laakiin dee su-aal labaad baa tacriifkan ka daba imanaysa waxay su-aashaasi noqonaysaa oo maxaa lagu garanayaa shaygan inuu ilaahay jecel yahay oo raalli uu ka yahay si taa looga jawaabo waa ta keensatay in la yidhaahdo cibaadadu waa tawqiifiyo shayganu inuu cibaado yahay sharcigoo sheega mooyaane adigu cibaado kuma sheegi kartid in hadalkaasi uu cibaado yahay ama ficilkaasi uu cibaado yahay ama ka tegitaanka waxaa laga tagaa uu cibaado yahay adigu ma tihidka waxa weeyaan bayaan ka soo saaraya sharcigu ku cibaado ku sheegunbaa cibaadaa mid adigu aada cibaada ahaan u caleema saari kartaa ma jiro leannahu su-aalun baa lagu weydiinaya hadalkaasi waa cibaadaa tidhi ilaahay miyuu jecel yahay unbaa lagu leeyahay haddaad tidhaahda haa haati daliil keen daliilka min alqur'aan wa min asunati suna inuu ilaahay jecel yahay haddaad tidhaahdo inuu ma ogi inuu ilaahay jecel yahayna waxaanad ogeynba inuu ilaahay jecel yahay iyo in kale saad cibaado ugu sheegaysa soo tii cibaadadu ahayd waxa ilahay u jecel yahay ee raalli uu ka yahay markaa si loo ogaado shaygan inuu cibaado yahay waa in loo noqdo kitaabka iyo sunnada oo wixii cibaadaha laga barto kitaabka iyo sunnada wixii ay cibaado kitaabka iyo sunnada ku sheegeen ayuunbaa cibaadaa wixii ay yidhaahdeen cibaado maahana cibaado maaha wixii ay ka aamuseenna ee aanay ka hadalin isna cibaado maaha ay cibaado si dadku ilahay ugu dhawaadaan waa loo caddeeya waa loo bayaamiyey wuxuu uhi sheekhu aqsaamu lcibaadati cibaadada qaybaheeduna khamsatun shan weeye waa ta koowaad waa cibaadatun ictiqaadiya cibaado caqiide ah oo macnaheedu waxa weeye sida sheekhuba uu sheegay shay qofku markuu aaminu ictiqaado aaminitaankiisa iyo caqiidada laf lafteedaasi ay cibaado tahayba isagoon hadal lafa ku hadal camal kalena aan samayn ayaa ictiqaadkaa laftiisa cibaadoah wadalikaasi waxa weeyaan yactaqid almuslim qofka muslimkii inuu aamino ana allaha caza wajala ilahi huwa alkhaaliqu inuu yahay ilahay ka wax abuuray alraasiq ee wax arzaaqa almuxyi wax nooleeya almumiit waxna dila ee almudabiru maamula lishu'uuni cibaadi arrimaha addoomihiisa caqiidadaad caqiidaysan tahay arrimahaasi lafteedu waa cibaado almustaxiqu ilahay inuu yahay ka mutaystay lilcibaadati cibaada waxdahu kelidii oo laa shariika lahu cid la wadaagtaani jirin cibaadadaasi oo min ducaa'in baryaa wa dabxin gawraca wa nadrin nadara iyo wagayri dalik wa annahu ilaahay almawsuufu ka ku sifaysan inuu yahay ee ku tilmaaman bisifaati aljalaal weynida tilmaamaheedii iyo waa kamaal dhamaystiranka iyo walkibriyaa iyo walcadama ilaa gayri dalika laga gaadhay oo min anwaaci alictiqaad ictiqaadyadii fi llah ilaahay laga aaminayay wax kastoo ilaahay subxaana wa tacaala inaynu aamino uu inaga dalbay oo aynu ictiqaadno inaad ictiqaadda cibaaday noqonaysa min anwaaci alictiqaad fi llahi ilahay laga aaminayo wa diinihi ilahay diintiisa laga aaminayo wa malaa'ikati malaa'igta laga caqiidaysan yahay iyo wa kutubihi kutubtiisa iyo wa rusulih iyo walyawmi alaakhir iyo walqadari khayrihi wa sharih rumaysnaanta aada rumaysan tahay malaa'igtu ictiqaadka noocaasi waa cibaado kaad rumaysan tahay kaad rumaysan tahay kutubta kaad rumaysan tahay rususha kaad rumaysan tahay alyawm alaakhir kaad rumaysan tahay qadarka caqiidooyinka noocaasi oo dhan waa cibaado weeyaan marka mar haddii caqiidada lafteeda ay cibaado tahay ilaashadii markaa caqiidada ha aaminin oo qalbigaaga ha gelinin ilaa caqiido kitaabka iyo sunnadu ay sugeen mooyaane ka ilaali qalbigaaga caqaa'idda aan kitaabka iyo sunnada ku sugnayn ay dee caqiidadii baaba cibaado ah haddaad ictiqaaddo waxaan kitaabka iyo sunnada ku sugnayn waxaa ka dhalanaysa inaad cibaado ka dhigtay waxa waxa weeyaan aanu ilaahay cibaado ku sheegin oo aad tidhi ilaahay baa raalli ka oo jecel iyadoo ilaahay raalli aanu ka hayn aanu jeclayn taasi ayaana dadka caqiidooyinka baatilka aaminsanin ay mubtadica ku noqdeen waayo waxaanu ilaahay cibaado ka dhigin bay cibaado ka dhigeen ictiqaad aanu ilaahay subxaana wa tacaala sharciyeyn bay ilahay ugu dhawaadeen athani ka labaad waa cibaadatu lafdiya cibaado ereyah dhawaaqa oo dhawaaq baa jira isaguna cibaado noqonaya wadalikaasi ka talafudi waa sida dhawaaqa lagu dhawaaqa bishahaadati an laa ilaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah shahaadateynka lagu dhawaaqo waa cibaado iyo wa ka tilaawati lqur'aan qur-aankana akrinayso waa dhawaaq iyo wa ducaa baryadan ilahay aada baryaysaa iyo waladkaar annabawiya adkaarta ducooyinka gaarka ah ee munaasabaad gaara la sameeyo ee ka soo arooray rasuulka calayh salaatu wasalaam sida kuwa marka la seexanayo iyo marka guriga la gelayo marka laga baxayo masaajidka marka la gelayo marka laga baxayo kuwa galabtii la akriyo kuwa subxii la akriyo wahaakada ilaa gayri dalika laga gaadhayo min anwaaci cibaadaata cibaadaadkii allafdiya ee dhawaaqa ahaa marka ha iska ilaali ha iska dhawaaqin ah o dhan dhawaaqan baan ilaahay ugu dhawaanaya sida kuwan hiinraagayeela waxa weeyaan uh ahadan aanu ilaahay ugu dhowaanayn uh ahad ayaa kugu yihi waa cibaado ile cibaadadu waa wixii ilaahay jeceliyu raalli ka yahay inuu ilaahay jeceliyu raalli ka yahayna kitaabka iyo sunnada ayuunbaa laga gartaa bal uh ah meeshay kitaabka iyo sunnadu cibaado ka- kaga dhigeen ee ay ku sheegeen bal adiguba tilmaan waa dhawaaq iyo qaylo qofku iska qayliyo oo iska duryamayo ayaa uu cibaado ka dhigtay isagu isaguma iska qoondaystay laakiin diintu lama qabto lamana ogola ta saddexaad waa cibaadatun badaniya waa cibaado jasadka iyo jidhka laga qabto wadalikaas waa kalqiyaam waa istaaggan oo kale aada istaagayso salaada dhexdeed oo aada istaagayso carafo iyo warukuuc markaa adigu istaag kaleoo meelo kale la istaaga cibaado kuma sheegi kartide ma odhan kartid halkaa wadadaa marka la istaaga ama geedka ilaahay baa loogu dhawaanaya ma odhan kartid waayo dee su-aasha ku hortaalla waxa weeye ilaahay ma jecel yahay in geedkaa la istaagiyo buurta iyo dhagaxa oo raalli ma ka yahay haddaad tidhahda ha halkuu ilaahay ku sheegay inuu jecel yaho raalli uu kaga yahay ii sheeg itus haddii kala jooji adiga ayaa sharciyaystee iyo wa rukuuci rukuucdii iyo wa sujuudi sujuudii fi salaati salaada dhexeeda dhacaysa iyo wa ka soom sida soomkii oo kale waa cibaada badaniya cibaado waxa weeyaan jasadku uu qabanayo iyo wa acmaali lxaj acmaashii xajka iyo walhijrati hijradii la qaxaya dhulka gaalada laga qaxayay iyo waljihaad dagaalkii ilaahay kelmadiisa ay kor u noqoto la dagaalamayay dhammaanba waa acmaal cibaada ilaa gayri dalika min alcibaadaat albadaniya ta afraad waa cibaadatu maaliya waa cibaado xagga xoolaha la xidhiidha oo xoolahaaga waad bixinaysaayo bixintaa lafteeda ayaa cibaada ka zakaad sida zakadaad bixinaysay waajibka ahayd waa xoolahaagii oo aad bixisay waana cibaado ilahi aad ugu dhawaanayso iyo wasadaqa sadaqada wixii aad bixinaysay ee aan waajibka kugu ahayn iyo wagayri dalik waxyaabaha xoolaha kale la bixinayo ee jidadka mashruuca lagu bixinayan ku ahayn ta shanaad waa cibaadatun tarkiya waa cibaado ka tegitaana oo waxbaad ka tegaysaayoo tegista aad ka tagtay lafteedaaba cibaadaah hiya iyadu waxa weeyaan an yatruka inuu ka tago almuslim qofka muslimka ahi jamiica almuxaramaat waxyaabaha xaaraanta o dhan waa inuu ka tago iyo washirkiyaat waxyaabaha shirkiga ah iyo walbidac bidaca waa inuu ka tago imtihaalan u hogaansan awgii waa inuu ka tago lisharci illah ilahay sharcigiisa u hogaansamayo waa inay niyadaas jirto haddaad xaaraantii ka tagto oo aanad niyaysnayn inaad ilaahay daraaddi uga tagtay dee taa xaaraanta waad ka tagto ciqaab kuma lihid laakiin wax ajara kuma lihidda waayo niyadii baa maqan laakiin xaaraantii markaad ka tagto aad ilaahay daraaddi uga tagto niyada noocaasi ay kugu jirto markaasi ayaad ajar ku helaysa cibaado ay noqonaysa saasoo kale shirkigii markaad ka tagto oo aad ka tagto bidaci ilahay daraaddi aad uga tagto fa haadii tani minhu addoonkii xaala ay ka ahaatay cibaadatun weeyaanoo tarkiya tegitaana wa yu'jaru lmuslim muslimka waa laga abaalmarinayaa calaa tarkihi tegitaanka uu ka tegay alxaraama shayga xaaraamta ah idaa tarakahu waa hadduu ka tago ibtiqaa'a wajhi illah isagoo tegitaankaa ku raadinaya ilahay wejigiisa subxaana wa tacaala qala undur tahiir اlictiqaad can adrani lilxaadi lcalaama maxamed ismaaciil suncaani raximah اllah wallahu aclam salى اllahu ala nabiyina mxamed wala alihi wasaxbih وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال المؤلف حفظه الله لا يقبل أي عمل إلا بشرطين laa yuqbalu lama aqbalayo ayu camalin camal kasta oo qofku uu qabto oo uu doonaya ilaahay subxaana wa tacaala inuu ugu dhowaado ilaa bishartayni laba shardi in laga helo mooyaane iclam ogow buu ihi akhi lmuslim walaalkayga muslimkaayow hadaaniya allahu ilaahay hay hanuuniyo iyo wayaaka adigabe litamasuki qabsashadii ahnagu hanuuniyo bilkitaabi aynu qabsanno iyo wa sunnati sunnada ogow ana allaha ilaahay laa yaqbalu inaanu aqbalahayn aya camalin camal kasta oo min ayi muslimin muslim kasta uu sameeyey ilaa bishartayni laba sharti in la helo mooyaane itnayni oo labaa oo aasaasiyeyni aasaas iyo sees waa camalka wahumaa labadaa shardina waa kamaa yeli sidan soo socota weeye manaa camalka wanaagsan ee qofka muslimkaahi uu qabanayo ee ilaahay uu doonayo subxaana wa tacaala inuu ugu dhowaado oo uu ku helo raalli ahaanshihiisa iyo jannadiisa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inooga warramay inaanu aqbalahayn ilaa in laga helo mooyaane laba arrimood labada arrimood alawalu ka hore an yakuuna waa inuu ahaado camalkaasi khaalisan lilah ilaahay daraaddii subxaana wa tacaala mid loo sameeyey oo badhax tiranoo wax kale aanay ku barxanayn oo falaa yabtagii bihi aanu ku doonahayn saaxibu qofka camalkaa samaynaya ilaa wajha allah ilaahay subxaana wa tacaala wejigiisa mooyaane wax kale ku dooni maayo ammaanna ku dooni maayo adduunyana ku dooni maayo haddii shardigaasi la waayo ikhlaaska ah waxaa meesha soo gudagelaya ama soo gelaya ashirku oo ah camalkii inaan ilaahay daraaddii loo qabanahayn ee cid kale loo qabanaayo ama ilaahay subxaana wa tacaala iyo cid makhluuqa laga dhexaysiiyey qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu uhi innaa anzalnaa ilayka waanu kuu soo dejinay alkitaaba kitaabkii bilxaqi isagoo xaq ku dheehan ee facbud illaaha ilaahay caabud mukhlisan lahu xaalaa tahay mid ilaahay u badhaxtiraya addiin ay alcibaada alaa hooyay lilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday addiin alkhaalis diinta badhaxa tiran baa u sugan ilaahay subxaana wa tacaala cibaadada badhaxa tiran ee waxba aan lagu dhex darin cidna aan laga dhexaysiin taasi ayuunbuu ilaahay subxaana wa tacaala aqbalaya wa qaala tacaala ilaahay wuxuu uhi qul waxaad tidhaahdaa innii umirtu aniga waxaa lay faray an acbud allaha ilaahay inaan caabudo mukhlisan lahu diin anigoo diinta iyo cibaadada ilaahay subxaana wa tacaala u gaar yeelaya oo cidna aan ka dhaxaysiinahayn shirkina aan ku barxahayn cibaadada ee cibaado saafi oo khaalisa ilahay ula imanaya subxaana wa tacaala wa qaala tacaala ilaahay wuxuu idhi qul waxaad tidhaahdaa allaha ilaahay oo qura ayaan acbudu caabudaya mukhlisan lahu anigoo u badhaxtiraya isaga diini cibaadadayda wa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi wamaa umiruu lama amrin dadka ilaa liyacbudu llaha ilaahay inay caabudaan mooyaane wax kale lagama doonin wax kalena looma dirsan mukhlisiina lahu iyagoo ilaahay u gaar yeelaya addiin ay alcibaada xunafaa xaalaa yihiin kuwa ka soo leexday diimaha iyo dariiqyada aan saxda ahayn oo u soo leexday dariiqada saxda iyo waddada iyo marinka toosan oo atii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu maray rabbigiina subxaana wa tacaala uu ku caabuday taasi ayuunbaa la faray marka aayaddu labadii shardiba waa kulminaysaa oo mukhlisiina lahu diin waa ikhlaaskii xunafaana waxaa ku jira qofku madhab kasta iyo hawo kasta iyo dariiqo kasta inuu ka leexdo oo ta sharciga ilaahay subxaana wa tacaala uu jeexay uu maro waa mutaabacadii markaa taasina wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi waa xadiid lqudsi weeyi uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam allah ka warinayo ilaahay wuxuu idhi ana anigu aqna shurakaa shurakada ka ugu kaaftoon badan baan ahay cani shirki shirkiga ugu kaaftoon badan oo bimacnaa shirki aan u baahnayn wax cid laga dhexaysiiye aan u baahnayn man camila haddaba qofka qabta camalan camal oo ashraka fiihi uu wadaajiye camalkaasi maci aniga ila wadaajiyey hayri cid kale taraktuhu waan ka tegayaa buuhi ilaahi subxaana wa tacaala iyo wa shirkahu shirkigiisaba camalkiisa ciduu naga dhexaysiiyeyba rawahu muslim in allaha laa yaqbalu min alcamali ilaa maa kaana khaalisa ilaahay acmaasha wuxuu aqbalayaa uun teeda khaaliska ee badhaxa tiran amaa camalka badxan ee ujeeddooyin kale laga leeyahay walow ilaahayna in loogu dhawaadaha la doonaye ilaahay subxaana wa tacaala camalkaa barxan inaanu aqbalahayn buu tilmaamayaa oo qofka iyo camalkiisu toonay ilaahay agtiisa aanay qiimo ka lahayn wuxuu uhi sheekhu wa haadaa kaasi shardigani macnaa ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah macnaheeda weeyaan oo ashhadu an laa ilaaha illa allah macnaheeduba wuxuu yahay inaad acmaal qabato saalixoo wanaagsan ilaahay daraaddiina aada u qabato oo macnaheedu waa kii ahaa waxaan ka marakacayaa allah xaq lagu caabudaa inaanu jirin ilaahay mooyaane marka ikhlaasku waa taasi oo aad ka dhab sheegto o aad taxqiijiso weeye athaani shardiga labaad ee camalka aan la aqbalahayn ilaa qofku uu la yimaado an yakuuna waa inuu noqdo camalkaasi muwaafiqan mid waafaqsan lihadyi rasuul waa inuu noqdo camalkii muwaafiqan mid waafaqsan lihadyi rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay waddadiisii iyo sunnadiisii iyo dariiqadiisii oo markaad ilaahay caabudaysa subxaanahu wa tacaala ee niyadaadu ay wanaagsan tahay arrinka labaade lagaa doonayaa wuxuu noqonayaa inaad isweydiiso rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay sidee buu u caabuday oo aada ilaahay u caabuddo sidii rasuulku u caabuday oo cibaadadaadu ay ahaato mid waafaqsan dariiqadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waayo dee rasuulka waxaa loo soo diray inuu baro dadka iyo mukallafiinta sida ilaahay subxaana wa tacaala ay u caabudi lahaayeen iyo waddaday u mari lahaayeen fa can caayishata waxaa laga wariyey caaisha radia allahu canha qaalat waxay tidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi man axdatha qofka kusoo dariya ee ku soo dara fii amrinaa haadaa diintayada taas ah maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn fa huwa raddun waxaa qofkaasi uu ku soo daray diinta waa wax lagu celinaayo oo aan laga aqbalahayn markaa diinta meel ka bannaani ma jirto way dhammaystiran tahay alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina ilaahay diintiina waan idiin dhammaystiray buu yidhi qofkii doonaayo inuu wax ikhtiraacoo wax uu soo kordhiyo adduunyada wuxuu kusoo kordhinayaa kusoo kordhiyo laakiin diintu waa dhammaystiran tahay iyadu waa in sideeda un loo qaato oo loogu dhaqmo qofkii markaa isagu taa aqbali waayo wax ku soo darana waxa uu ku soo daray laga aqbali maayo waa lagu celinaya weliba celinoo qura maaha waa loo qabsanaya akhrajahu lbukhaari wa muslim wa fii riwaayati limuslim man camila qofka sameeya camalan camal qofka qabta laysa calayhi amrunaa aan diintayada daliilooga haynin fa huwa raddun ay marduudun camalkaasi waa mid lagu celinayo markaa ka hore wuxuu ahaa kii isagu bidcada la soo dariyey in lagu celinayo laga aqbalahay buu sheegay xadiidku riwaayadan dambe xadiidkuna waxa ay tilmaamaysaa qofku isagu yaanu laba soo darin oo cidibaha uga horrayso o waddadaasi cid isaga ka horraysaba ha jeexdee mar hadduu qabta camal aan sunnadii rasuulka waafaqsanayn in lagu celinayo on laga aqbalahay wa hada macnaa ashhadu anna muxameda rasuulu اllah in camalkaagu waafaqsanaado hadyigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo sunnadiisii waxay la macno tahay ashhadu anna muxameda rasuulu اllah tanbiih wuxuu yihi baraarujin sheekh hada kaasi binisbati lilmuslim oo qofka muslimkaa ayaan camalkiisa la aqbalahayn ilaa labadaa shardi la helo ilaahay daraaddii inuu qabanayo iyo sidii rasuulku u qabtay calayhi salaatu wasalaam camalka inuu qabanayo wa ama alkaafiru ka kaafirkaa miyaa falaa yuqbalu lama aqbalayo camalahu camalkiisa ilaa bihalaaثati shuruuطin saddex shardi in laga helo mooyaane bisharطayn الsaabiqayn labadii shardee soo horumaray oo ikhlaaskii iyo mutaabacadii ku dayashadii rasuulka wالthaaliثu shardiga saddexaadna alislaamu islaamka weeyi oo bimacnaa ilaa uu islaamo camalkiisa lama aqbalayo ilaa waxaa dhici karta mid kaafir ahi inuu camal ilaahay daraaddii u qabto waqtiyada qaarkood camalkaasina uu shareecadii waafaqsan yahay haddana laga aqbali maayo waayo waxaa ka maqan asalkii iyo aasaaskii oo islaamnimadii ah wuxuu idhi sheekhu wa haadihi tani shuruutu sixatin waa shardiyo sixadii camalkuba ay ku xidhan tahay oo maha shardiye haddii la waayo camalkii naaqis inuu ahaanayo laakiin uu iska ansaxayo maaha ee waa shardiyo ilaa la helo camalkii aanu ansaxahaynba waxa uu ka dhigaya camalka shuruudda laga waayo salaad bilaa weyse ah miyaa la aqbalaya qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu uhi waqadimnaa waxaan u horumarnay ilaa maa camiluu wixii ay qabteen oo min camalin ah fajacalnaahu waxaanu ka dhignay haba'an mansuura boodh la afuufay oan ka dhignay waa dadkii ikhlaaska aan lahayn ilaahay daraaddii camalkaan u qabanayna shirkiga samaynayey camalkoodii waxaa laga dhigay boodh la afuufay liannahu ikhlaaskii baa ka maqan aasaaskii wuxuu yihi sheekhu hadihi shuruud shuruudan ahalaaa ee saddexda ahi madkuuratun waa mid lagu sheegay fii qowlihi tacaala hadalka ilaahay uu yidhi faman kaana yarjuu waa qofka rajaynaya liqa'a rabbi rabbigii inuu la kulmo la kulan wanaagsan falyacmal ha sameeyo camalan saalixa camal saalixa ha sameeyo oo waafaqsan sharciga oo walaa yushrik yaanu la wadaajinin bicibaadati rabbi cibaadada rabbigiina yaanu ka qeybgelinin axadan cidnaba ee ilaahay ha u gaar yeelo fa qowluhu ilaahay uhi liqaa'a rabbihi la kulanka rabbigii hada huwa alislaam oo qofka la kulanka rabbigii rajaynayaa dee waa qofka muslimkaa weeyi qowluhu ihi saalixan falyacmal camalan saalixan soo lama odha camal wanaagsan ha sameeyo haadihi tanna hiya almuwaafaqatu waa waafaqitaankii lilkitaabi wasunna kitaabkii sunnada la waafaqayay id ilcamalu wakti camalku laa yakuunu aanu noqon ahayn saalixan mid wanaagsan aanu noqon ahayn ila bidalik inuu kitaabkii sunnada waafaqa mooyaane si kale camalku saalix ku noqon maayo wa qowluu yihi walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada cibaadada rabbigii yaanu cidna ka qaybgelinna haadaa kaasina huwa alikhlaas ikhlaaskii weeye iyo camalkii oo la barax tiro markaa saddexda shardiba aayaddaasay ku jiraan wa baqiya waxaa hadhay buu uhi sheekhu shardaani laba shardi oo aakharaani kale wa humaa iyagu shardaa kamaalin waa shard laba shardi oo iyagu dhammaystiraya camalkii macnaa iyaga haddii la waayo camalkii naaqis buu noqonayaa laakiin dee waa camal jira oo qofkii loo qorayo halka shuruudda hore ahayd shuruud haddii la waayo camalkiiba aanu ansax ahaynba oo waxaan jira inuu yahay ka koowaad labada shardiya camalka dhammaystiraya waxa weeye alakhdu biquwa inuu qofku camalkii ku qaato oo ku qabto si ay ku jirto firfircooni iyo soo jeeditaan oo ilaahay subxaana wa tacaala markaad camal saalixa daraaddii aad u qabanayso sunnadiina waafaqsan iska ilaali kasalka iyo khaflada caajisnimada iyo mooganaanta iska ilaali qalbigaaguna ha soo jeedo xubnahaaguna ha soo jeedaan qaala tacaala ilaahay wuxuu ihi khuduu qaata buu idhi maa aataynaakum waar qaata diintan aanu idin siinay biquwa si ay ku jirto awoodi ku qaata iyo firfircooni iyo nashaad iyo noolaani qalbiga iyo xubnahaba aad ka nooshihiin wa qaala tacaala ilaahay wuxuu ihi fakhudhaa qaado biquwatin si awoodi ku jirta u qaado waamur qowmaka qoomkaagana far ya'khuduu biaxsaniha inay diintaasi wanaaggeeda ay qaataan markaa biquwa weeyaan shaahidku in diintii loo baahan yahay qofku si waxa weeyaan firfircooni iyo awoodi ay ku jirto uu ku qaato wa qaala tacaala ilaahay wuxu uhi yaa yaxyaa yaxyow khud ilkitaaba kitaabka qaado biquwatin si awoodi ku jirta u qaado wa haadaa kaasi khilaafu maa shaygii buu ka duwan yahay calayhi almunaafiquun munaafiqiintu ay ku dul sugan yihiin fa innahum munaafiqiintu lam ya'khuduu diin diinta ma aanay qaadan biquwatin si awoodi ku jirto iyo firfircooni iyo nashaad iyo soo jeeditaan kumay qaadan inamaa akhaduu waxay ku qaateen un bikaflatin mooganaan iyo wa takaasulin caajisnimo ayay ku qaateen taasaa markaa qofka muslimkaa loo diiday qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu uhi isagoo sifaynaya munaafiqiinta ina almunaafiqiina munaafiqiintu yukhaadicuuna allah ilaahay bay doonayaan inay khiyaameeyaan wa huwa khaadicuhum ilaahayna subxaana wa tacaala iyaga laftooda ayaa khidaacuu ku samaynayaa wa idaa qaamuu ila asalaati salaadda markay u kacaanna qaamuu waxay isu taagayaan kusaala iyagoo caajisiinah taasaa markaa loo diidan yahay dadka muslimiinta oo qofka muslimka ahi ilaahay markuu caabudayo hor istaagayo salaadan oo kale waa inuu noqdo qof soo jeeda laakiin qof lugba intuu meel dhigo gacmahana saa waxa weeyaan uu yidhaahdo meelahaana iska egeegaya mama soo jeedo lam yaakhud hadi lcibaada biquw awood kuma qaadan ee waa inuu noqdo qof ilaahay subxaana wa tacaala qalban wa qaalaban ilaahay qaabila qalbigiisa iyo waxa weeyaan jasadkiisaba waa inuu ilaahay ku qaabilo subxaana wa tacaala yuraa'uuna annaasa iyagoo dadka istusaaya ilaahay daraaddi u qaban maayaan munaafiqiintuye dadka istusaya walaa yadkuruuna allaha ilaahay ma xusayaan ilaa qaliila in yar mooyaane oo khaflad bay ku jiraan iyo mooganaan qofka muslimkii taa inuu ka duwanaadaan loo baahan yahy oo xuska ilaahay xusayaa subxaana wa tacaala u fara badnaado mudabdabiina bayna dalik arrinkaasi ayaa ay dhex ay dhex hor ordayaan buu le ilahi subxana wa tacaala macanaa bayna alkufri waalislaam laa ilaa haulaa kuwaa xaggooda si toosa ugu kici maayaan oo muslimiintii ah walaa ilaa haulaa kuwaasoo gaaladana xaggooda toos ugu kici maayaan dhinacna ma raacsana labada daarood dhinacna kumay darsamin ee waxa weeyaan waa xaydha jecli beerka jecli waxay doonayaan labada dhinacba inay lug kula jiraan taasina suurtagal ma hadde waman yudlil illahu ka ilaahay hallaabiyana falan tajida lahu sabiila wadda u helmaysa aad ku hanuunisid ilaahay baa khayr la-aan ku ogile qofkaas wa qaala tacaala ilaahay wuxu uhi wamaa manacahum umuu diidin nimanka munaafiqiintaa an tuqbala minhum ilaa in laga aqbalo nafaqaatuhum sadaqaadkooda ilaa annahum kafaruu billah ilahay inay ku gaaloobeen mooyaane wax kale umuu diidin arrinka iyo birasuulihi rasuulka kufrigooda u diiday in laga aqbalo sadaqada walaa ya'tuuna asalaata salaadiina iman maayaan ilaa wahum kusaalaa iyagoo caajisiina mooyaane walaa yunfiquuna waxbana bixin maayaan ilaa wahum kaarihuun iyagoo wax bixinta nacsan mooyaane markaa qofka muslimkaa kasalkaasaa loo diidan yaha waa in quwo iyo nashaad iyo xayawiyo waa in laga helo wey markuu camal qabanayana isagoo ku faraxsan camalkaasi oo qalbigiisu u ballaadhan yahay waa inuu qabto laakiin isagoo qofkii bal ka hora ilaahay u cibaadaysanaya haddana cibaadadii nacaya karaahiyaysanaya alla salaaddii uu nagu dheereeyey wadaad kari muxuu ahaa waxay macnu qalbigiisii baan cibaadadan aan u ballaadhan oon jeclayn oo waxa weeyaan kasii jeeda ujeeddada u weynu cibaadadan u qabanaya waa iska rid waajibkan yaan lagu cadaabina qofka muslimkaana ujeeddadiisu inay intaasoo qura noqoto maaha ujeeddadaadu waa inay noqoto cibaado markaad qabanayso weyneyn ilaahay aada weyneynayso subxaana wa tacaala waa inay noqoto ilaahay subxaana wa tacaala raalli ahaanshihiis iyo naciimkiisa ood raadinayso waa inay noqoto ilaahay cadaabkiisa iyo cadhadiisa ood ka baqayso laakiin haddii cibaadadu ay noqoto cibaado baqa ka war ood u qabanaysa uun cadaab kun iskaga ilaali ba yaa lagu qabsanune cibaado haagsan noqon mayso bal ka warran qof qof guri u dhisaya oo qofkaasi guriga u dhisaya ixtiraamaya ixtarim hada shaks uu weyneynaya qofka qofkaana wanaagyo danbuu ka rajeynaya waxaanu ka baqanaya inuu ku cegoobo hadduu gurigaa si fiican u dhisi waayo sideebuu gurigaa odhanaya soo hagaajin maayo bal waxaad ka warantaa nin la yidhi guri dhis maxaabiista oo kale jeelka ku xidhxidhan oo la yidhi intaad jeela ku jirtaan meeshaasi dhis ujeeddo kaleo ay ka leeyihiin ma jirto dhisitaanka walaa ixtiraam ay u hayaan dadkan faray walaa wanaag ay ka rajaynayaan jeel baabay ku rideenba ujeeddadooda u weyni waa haddaad wadi weydaan waa laydin ciqaabi ama xabsigaa laydin kordhin doonaa isku mid ma noqonayaan labadaas abadan marka adigu ha noqonin maxaabiistaasi lagu khasbayo inay guri dhisaan oo kale waxaad noqotaa waxa weeyaan qof cibaadadii markuu qabanaayo weyneynta ilaahay qalbigiisa ay ku jirto iyo rajada ilaahay uu ka qaba subxaana wa tacaala arrinka labaad waa almusaaraca qofku camalkii inuu degdego weeye qaala tacaala ilaahay wuxuu uhi walaa taniya ha ka daalina fii dikrin dikrigayga iyo xuskayga ha ka daalina muuse iyo haaruun ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ula hadlayey waana hadal dee ummadoo dhan lala hadlaayo wa qaala tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu uhi fastabiquu lkhayraat waar khayrka u baratama waa meesha baratanka la ogol yahay ee munaafasada in la ysgarab ordo loo kala dheereeyo waa baabkaa khayrka wey khayrka cidi inay kaaga dheerayso waa inaanad ogolaan وqاaل عزa ilahay wuxu uhi وفي ذalika فalyتنافس المتناaفiسuun نaciimka maruu ka war in loo diyaariyo aهluلجanة taa ciddii baratamaysa ha u baratarta buu ilahay yihi subحanaه وataعaلى وqاaلa عزa وaجل ilaahay wuxuu yidhi ويuساaرicuuna waxay u degdegayaan في الkhayرaaتi khayraadkiiyo wanaagyada وأuلaئika kuwaasi min الصاaلحيiن kuwa wan wanaagsan bay ka mid yihiin وqاala الlahu taعaalى ilaahay wuxuu ihi isagoo ka warramaya ambiyada ilahay iyo awlaadooda kuwa ka mida inahum kaanuu iyagu waxaan yusaaricuuna fi lkhayraat khayrka kuwa u degdegay ahaayeen wa qaala tacaala ilaahay wuxuu uhi ulaa'ika kuwaasi yusaaricuuna fi lkhayraat khayraadkay u degdegayaan wa hum iyagu lahaa khayraadka saabiquun kuwa u dheereeya weeyo cidna aanay uga horayn wa qaala tacaala ilaahay wuxuu uhi wasaaricuu waan u degdegay ilaa makfiratin dembi dhaaf min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaaday u degdeg yaa laydinka dheeraynin dib ha u dhigina bimacna raadinta dembi dhaafka ilahi ad raadinaysaan wa jannatin jannana u dheereeya carduhaa ballarhkeedu ahaaday alsamaawaatu waalard samooyinkiiyo dhulalka jannadaasiyo u ciddat loo diyaariyey lilmuttaqiin kuwa ilaahay ka baqda subxaanahu wa tacaala wa qaala tacaala ilaahay wuxuu uhi waar saabiquu u dheereeya ilaa makfiratin dembi dhaaf min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaaday iyo wa jannatin janno carduhaa ballarhkeedu ahaaday ka cardi samaa'i walard ballarhka samada iyo dhulka oo kale oo ciddat loo diyaariyay liladiina kuwa aamanuu billah ilaahay rumeeyey waa rusulih rusushiisa daalika kaasi jannadaasi iyo helitaankeedu fadlu llahi ilaahay fadligiisa weeyaan yu'tiihi ilaahayna wuxuu siiyaa fadligaa man yashaau cidduu doono wallaahu ilaahayna dulfadli alcadiim fadliga weyn ka iskale saaxiibkaa weeye markaa qofka muslimka waxaa loo baahan yahay inuu camalkii wanaagsane uu qabanayey habsanka uu ka ilaaliyo oo uu ku dadaalo musaaracada iyo musaabaqada camalkii inuu horeeya u degdego wallahu aclam waxkum billahi towfiiq sala allahu salaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wala alihi wasaxbihi waman ihtadaa bihadihi ilaa yowm اddiin darsigeennu u dambeeyey waxaynu ka hadalnay laba shardi oon la aqbalahayn camalka ilaa iyaga in la helo mooyaane shardiga koowaad oo ah camalka in ilaahay daraaddii loo qabanayo subxaana wa tacaala iyo shardiga labaad oo ah inuu waafaqsan yahay camalkaasi hadyigii iyo sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo sheekhu uu sheegay shardi saddexaad oo qofka kaafirkaa ilaa laga helo camalkiisa aan la aqbalahayn kaas oo alislaam waxaa kaloo sheekhu inoo sheegay laba shardi oo camalka dhammaystiraaya labadaa shardi oo alakhdu biquwa camalkii in lagu qabto si ay ku jirto awood iyo noolaan iyo firfircooni oo laga ilaaliyo kasalka iyo caajisnimada iyo shardiga labaad oo almusaaraca camalka in loo degdego khayrka iyo wanaagga kadib sheekhu waxa uu sheegay isagoo ka soo raraaya ibnuulqayim raximahu llah dadku inay u qaybsamaan marka laga hadlaayo labadaasi shardi ee camalka aqbalistiisu ay ku xidhan tahay afar qaybood qaybta koowaad waxa uu ku tilmaamay dad laga helay labadaa shardiba oo dhabeeyo xaqiijiyey ikhlaaskii iyo kudayashadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam acmaashoodao dhan ilaahay daraaddii bay u qabanayaan subxaana wa tacaala ujeeddo kalena kama laha acmaashooduna waxay waafaqsan tahay liamri illaahi walimaa yuxibuhu wayardaa ilaahay amarkiisa waxa ilaahay u jeceliya raalli uu ka yahay kuwa camalkooduna waa camalka ilaahay uu aqbalayo mid kalena aanu aqbalahayn oo aanu yeelahayn qaybta labaad waa dad aan ikhlaasna lahayn mutaabacana aan lahayn camalkan ay qabanayaan ilaahay daraaddii u qaban maayaan camalkoodaasi mana waafaqsanaa sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa tusaalaheedu noqonayaa dadka waxyaabo bidca ah ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhowaanaya weliba niyadooduna aanay wanaagsanayn ee ujeeddadooda ay tahay inay dadka isu qurxiyaan oo dadka ay istusaan qaybta saddexaad waa dad laga helay shardiga koowaad oo ah ikhlaas ilaahay daraaddii baa camalkii u qabanaya oo niyadoodu waa wanaagsan tahay laakiin camalkoodu ma waafaqsanaa sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidaa dadka juhaasha ah ee cubaadda ah min ahli tasawuf wa gayrihim dadka tasawufka u nisbo sheegta iyo kuwa kaleba kuwaasi oo ilaahay subxaana wa tacaala in ugu dhowaadaan doonaya cibaadaad wax iyagu cibaado bimacnaa ay ku tilmaamayaan oo aan ku soo aroorin shareicada kuwaana camalkooda shardi ayaa ka maqan ah mutaabacadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam kuwa afraad waa dad camalkoodu uu waafaqsan yahay sunnadii rasuulka iyo hadyigiisa laakiin waxaa ka maqan ikhlaaskii iyo ilaahay subxaana wa tacaala daraadii camalka in loo qabto waa sida dadka samaynaya daacaadka sugnaaday sida aljihaadu fi sabiili اllah laakiin u samaynaya si loo arko ama loo ammaano ama loo yidhaahdo maalan ninkaasi waa geesi ama xajinaya si loo yidhaahdo hebel wuu xajiyey ama qur-aanka akrinaya si loo yidhaahdo hebel qur-aanku si fiican u akriya camalkan ay qabanayaan waa camal waafaqsan shareecadii laakiin niyada ayaa ka xumaatay kuwaasina camalkoodu markaa waa hayru maqbuul waayo labadii shardi ayaa mid uu maqan yahay oo ikhlaaska ayaa ka maqan markaa qofka muslimkaahi waa inuu ku dadaalo siduu uga mid noqon lahaa qeybta koowaad oo ah dadka kulmiyey ikhlaaska iyo mutaabacada oo ah kudayashada rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu isagana ilaalin lahaa inuu ka mid noqdo saddexda qeybooda kale oo acmaashoodu ay tahay mid aan maqbuul ahayn waayo shuruuddii lagu aqbali lahaa ayaa ka maqan oo ka wada maqan ama qayba ay ka maqan tahay wuxuu ihi sheekhu shuruud lmutaabacati sittatun kudayashada rasuulka calayhi salaatu wasalaam shuruuddeedu waa lix oo qofka ilaa lixdaa shardi laga helo mid rasuulka ku dayday noqon maayo calayhi salaatu wasalaam qaala sheikhu alcallaamatu alfaqiih moxamed ibnu salix bnu cuthaymiin raximah llahu tacaala fi kitaabihi alqayim alibdaac fi kamaali alsharci wa khatari alibtidaac wuxuu yihi sheekhu ayuha alikhwa ina almutaabacata kudayashada rasuulku laa tataxaqaqu dhaboobi mayso la heli maayo ilaa ida kaana alcamalu camalku inuu yahay mooyaane muwaafiqan mid waafaqsan hadyigii